iyadoo wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba bilaha soo socda waxaa la filayaa in doorashadii guud ee ka qabsoontay waddanka britain ra'yi laga ururiyay bulshada ku nool britain ayaa laga saadaaliyey inay u badan tahay in xisbiga mucaaradka ee shaqaaluhu ku guulaysan doono doorashada soo socota laakiin aanu ku badin doonin codad badan muslimiinta ku nool britain waxay ka mid yihiin jaaliyadaha ay codkooda ku xisaabtamaan xisbiyada siyaasadda dalkan britain laakiin waxaa muuqda isbeddel halka codkaasi uu aadi doono labada xisbi ee waaweyn ee kan iminka talada dalka haya ee dhinaca midigta ama conservatifka iyo xisbiga bidixda ee lebarka ama shaqaaluhuba waxay werwer ka muujiyeen in muslimiin badan oo ka codayn doonta ay sanadkan ka bayri doonaan tan ayaa loo sababeeyey doorashadii golayaasha deegaanka oo labada xisbiba ay ka baydheen codbixiyayaasha muslimiinta ee britain siyaasiyiin aan xisbi ku jirin iyo xisbiyada yaryar ee greenka ama u badan yihiin dadka u dooda bii'adda uu ka mid yahay ayaa jaaliyadaha muslimiinta ka helay codad badan haddaba waa maxay sababta ay codbixiyayaasha muslimiinta looga cabsi qabaa inaanay codadkooda badan ku taageerin doonin labada xisbi ee waaweyn gaar ahaana xisbiga shaqaalaha oo ah xisbiga ay badiba dadka laga tirada badan yahay ee ku nool britain ay u codayn jireen inta aynaan eegin jawaabta su-aashaasi horta aynu isweydiino saameyn weyn oo la dareemi karo muslimiinta britain ma ku leeyihiin doorashooyinka waddankan su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer maxamed abtidoon oo ah falanqeeyo degan magaalada sheffield ha waa ku leeyihiin dabcan waxaa taas ka garan kartaa inay saameyn ballaaran muslimiinta ku leeyihiin doorashooyinka waddankan waxaad ka dareemi kartaa doorashadii haddeertaan bishan bilowgeedii doorashadii golaha deegaanada ayaad ka dareemi kartaa qaabka ay runtii ay ay ku leeyihiin ay ay maaragtay wax uga bedeli karaan sida maaragtay xisbiga conservativeka ahi khasaaraha ka soo gaara isagoo nusoo nus golaha deegaanka kuraasul haa lumiyey marka waxaad arkaysaa marka la eego khaasatan magaalada london iyo gobolkan midlandska la yidhaahdo markaad eegto tirada islaamka uu ku leeyahay waa tiro aad iyo aad u ballaaran waxaad hadda ka garanaysaa xataa xildhibaanada iyo golayaasha deegaanka siday uga muuqdaan marka marka mar labaad waa ha saameyn ballaaran ayay ku leeyihiin haddii aynu usoo noqonno su-aashii hore maxaa loo aanayn karaa haddii sida la saadaalinayo ay muslimiin badani ka codayso xisbiyada waaweyn ee britain waa kan mar kale injineer maxamed abtidoon waa mahadsan tahay cabdixaafid runtii cabsi weyn ayaa ka qabaan xisbiyada waaweyn ee dalkan khaasatan xisbiga shaqaalaha oo badanaaba ay dadka laga badan yahay oo codeeyaan haddana hadda oo shacabku aad iyo aad uga kacdoon uga kacsan yihiin ama aad iyo aad uga xun yihiin qaabka ay dowladda ingiriisku ay ula safatay waddanka israa'el marka ay timaado dagaalka ka socda bariga dhexe kaasoo ah in ay marnaba ay diideen inay ku dhawaaqaan in xabad joojin la sameeyo waxaan kaloon ognahay saameyntu maaha keliya dadka muslimiinta ah laakiin waa inaad ogaataa waxa weeye dad fara badan oo caddaana oo u badan dhalinyarta oo mar walba mudaharaadyada soo taagan ayaa iyaguna jira marka waa hubaal inay saameyn weyn ku yeelanayso labada xisbi ee conservatifeka oo talada hayo iyo shaqaalaha waxay difaaceen go-aanka ay qaateen ee dalladda iyo hoggaanka xisbiga shaqaaluhuba ku taageereen israa'iil sida ay qortay wakaaladda wararka reuters ra-iisul wasaaraha waddanka britain rishi sunak ayaa kadib weerarkii ay xamaas ku qaaday koonfurta israa'iil horaantii bishii oktoobar ee sanadkii hore sheegay in britain ay taageero dhammaystiran oo aan su-aali ka taagnayn la garab taagan tahay israa'iil waxa uu sheegay xilligaasi in britain ay ka shaqaynayso sidii beesha caalamku ay hal cod uga wada hadli lahayd iyaga oo diidan weerarka xamaas sidoo kale hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha oo ku socday siyaasad lagu tilmaamay meel dhexdhexaada bidixda xigta ayaa kasoo kow cadaadiska la saarayay ee ahaa inuu ku dhawaaqo xabad joojin waxa uu mar walba taageerayay xaqa israa'iil u leedahay inay isdifaacdo doorashada guud ee waddankan ayaa lagu cadaadinayaa inuu mudeeyo wakhtiga ay doorashooyinka guud ka dhici doonaan dalka doorashada ayaa loo badinayaa inay dhacdo wakhti ka mid ah dabayaaqada sanadkan intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayna barnaamijkii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay taniya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan